Ku dhawaad muddo afartan sano ayaa dhisinya xabsiga dhexe ee magaalada Kismaayo, kaas oo aan helin dayactir, walibana burbur eed wii markaasi ku jira dhammaan qolalka xabsiga. Waliba hadda dareere qorshe laga dayactiro xabsiga weyn ee magaalada Kismaayo, kaas oo dhismihiisa dhawaan markaasi bilowdo doona. Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda, Garsoorka iyo Arrimaha Diinta, Maamulka Jubbaland Maxamed Yuusuf Cumar ayaa sheegay in dayactir weyn u baahan yahay qolalka iyo guud ahaan xabsiga si markaasi loogu baaqsado yari dhibaato ku dhalada korto haddii haduma xabsigaasiga.
عمل fiican runtii maraya xabsigii guud ee la dhisayay oo runtii loo dhisay galbeedka jubbaland oo moral cusub ama fiican oo runtii caalamiya laga dhisay kaana meel fiican unoo maraya waa bashaaro tan kale waxaan rabaa inaan kaga faa'iidaysto barnaamijkan xabsiyada xabsigii hore duqoobeen ognahay xilliga uu ji- xilliga uu jiro hadda aan si ku meel gaar ah barnaamijka xabsiyada iyo looga sii shaqeeyo xaaladiis inay xun tahay waan dareemaynaa oo waxaan u baahnaa inaan dhowr baraan ku sameynay dib u dhis ama dayactir waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ganacsatada reer jubbaland shirka gaar ahaan shirkadaha maraan kulannay waxaan kala hadalnay arrintaa inay gacan naga siiyaan waana naga ballan qaadeen kulley waxaan rajeynaa dhammaan ganacsatada dowladda oo mar walba iyada iyo runtii istaraatiijiyadeeda ay tahay in laga gudbo waxyaalaha ee hadda dhibaatada xabsi haysata in laga gudbo ay tahay iyo kuwo kaloo badan laakiin shacabkeena waxaan u baahannahay inay inta badan maadaama dowladdu ay eh, ay dadaalayso iyagana inay ka qayb qaataan barnaamijyadaas iyo dib u dhiskaas wax badanna way ka qayb qaateen waan ugu mahadcelina haddana waxaan rajeynaa qaar badan way noo ballan qaadeen in alaabta iyo agabyada yaroo loo baahan yahay oo xabsiga u baahan yahay naga caawin doonaan waxaan rabnaa inaan dhahna soo soo soo dedejiya inta kalena aan la wadaagin oo aan dhahna eh, kulliba ganacsatada mar walba waxay heegan u ahayd aan garanaya runtii gaar ahaan rugta ganacsiga in wax kasta oo tilaabo kasta dowladgoboleedka jubbaland ay qaad qayb libax inay ku yeelan lahayd saatiin waa midaan idinka mahad celinayno laakiin waxaan tilmaamaynaa haddana meeshaas inay u baahan tahay intaan ka gaarino xabsigaas hore oo aan isdhihi karno runtii mar haddaan meeshaa gaarno wax badan aan naga nusqaamayo ka hor inaan dadaalada wadno guud gaar ahaan xabsigaas ee waxyaalaha u baahan yahay oon idiin soo gudbanay ka wasaarad ahaan oonan ka shirnay ee, shirkadaha qaar ee, macalin rugta ganacsigaba aan ka wada hadalnay oo aan isleeyahay dadaal badan ay ku jiraan inay soo dedejiyaan si walaalada iyo dadka meeshaa ku xiran gacan looga qabto